bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah xasan waad mahadsan tahay way jirtaa oo yani markay dhibaata adduunka ka dhacdo dadka gaar ahaan siyaasiyiinta iyo dadka meeriyadu waxay jecel yihiin inay wax soo fududeeyaan arrimo laga yaaba inayna fududeen bay isku dayan inay fududeeyaan soomaalidana waxoogaa maadaama al-shabaab magacooda lagu sheego inay soomaali yihiin waxoogaa taasi waxay u keentay in la yar fiiriyo maalmihii hore ay joornaaladu or ordaan oo la warwareyso dad soomaaliya taasi way keentay laakiin sidii aan waagii hore ahaan jiray waxaa moodaa dadka australiyaanka laftiisu inay soo ilbaxeenoo sidii waagi hore markuu meel wax ka dhaca ay dadka ay u korfuuli jireen maynan ahayn dhib badan ma wax dhibahoo na soo gaaray oon maqalay dad soomaaliya wuu soo gaadhay dhib ma jiro laakiin way jirtaa waxoogaa barashar aad dareemayso markii dhibaato foolxuno intaa la eg dhacdo adigana lagugula soo cararo lagu idhahdo dad adigoo xigtadaada ah ama adiga dadkaaga adaa ka dambeeyay way ku taaban qasab haa wayna taabatay marka dabcan waxyaalaha ugu badnaa ee warbaahinta matalan ka hadlaysa waxay ahayd dabcan waxaadna ka mid tahay culummada ugu waaweyn magaalada melbourne ee dugsiyada qur-aanka lagu dhigo iyo iyo masaajidyada iyo meelahaas marka dad badan oo xataa soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in loo baahan yahay shuruuc xakamaysa meelahaas caruurta wax loogu dhigo marka aragtidaada ku saabsan dalabaadkaas runtii waa wax lagu qoslo markii si loo fiiriyo aada wax loogu qoslo weeye sharci samayntu sharcigu mar waxaa loogu talagalaa dhib soo socda in lagaga hortago marna waxaa loogu talagalaa wax jaban in lagu kabo oo khalad dhacay in lagu toosiyaa inta badan wuxuu hadduu shaqaynayo oo ka shaqayn weysan dhibaata ku jirin badiya sharci looma sameeyo marka labada midna ma aha kani dhibaato hadda aynu filayno oon leenahay halkanay kasoo socotaa ee dugsiyada way kasoo bixi doontaa ma jirto aragtidanada wax dhacay oo hadda kahor laga daba tegayo oon leenahay waxa laga qabto waxaa laga hagaajiyaana ma jirto marka laga hadlo weye arrinta hadda taagan oo ah dhibaato dadka dugsiyada bartaa ama dhigaa ama ardayda dugsiyada dhigatahay inay geeyaan dhibaato geystaan la xidhiidha waxyeelo dadweynaha australia taas waxaan u malayn mana dhicin waxaynu hadda aragtideena aan isleenahay way soo socotaana ma aha waxaa keliyoon odhan karaa marka aan fiiriyo dadka ka hadlaya arrimahani dad dugsiyada war u haya runtii ma aha yacni waxyaalihii s b s ka laga sheegay oo dadka qaarkood ku hadlayeen waxaa kamid ahaa dhalinyaro waxbarashadii ka xumaatay oo waxbarashada ka dhacday oo aan la qabsan karin ayaa ayaa dugsiyada dhigata marka taasi waxa weya xaqiiqada aad bay uga fog tahay dhalinyarada dugsiyada dhigata carruurtu markay shan iyo toban gaarhaan waddankan dugsiyada maba dhigtaan gaar ahaan wiilashu maba dhigtaan dugsi waayo wadankan lix iyo toban ma ku gaarin hadalkiisaba dee awood macalimiintu ay ku maamulaan ma laha sharci kala reebo oo celiyahay ma jiro marka caruurta kole ninkii iskuolka qaban waaye dugsi ma joogaan marka dad caruurta joogta dugsiyada waa caruur yar yar waa toban jir iyo koo iyo toban jir iyo labiyo toban jir iyo saa caruurta intaasaa ugu waaweyn caruurta yaryar baa dugsiyada wax loogu dhigaa kuwaasina dad maanta waxbarasho ka tegay ama badankoodii primary bay wada dhigtaan ama sanadka koowaad iyo labaad iyo dugsiga saraa toddobaad iyo sideedaad iyo meelaha caruur yaryar marka ma arko runtii dadkani waxa ay ka hadlayaan waxaan anigu ogahay ma aha amaa sharci ahaanta aragtida sharciga in wax la toosiyo waxaad cid diidaysahay ma jirto xaqiiqatan dugsiyadu waa societyga waxay kaga jiraan botomka cidima danayso dhaqaale lama geliyo waalidiinteenu dhaqaale fara badan uma huraan oo lacagtaasa ma geliyaan ani kaygu kuma jiro kaygu wuu ka duwan yahay runtii waalidiintu lacag kuusan bay bixiyaan laakiin dugsiyada kale bisha dhan baa laga yaabaa inay soddon dollar iyo shan iyo labaatan dollar iyo konton dollar iyo la siiyo cunuga waana wigi maalin ama laba maalmood marka ma aanan aada ugu qancin ilaa iyo hadda waxaan ku qanacsanahay doodu ma aha ma garanayo dadka waxa meesha iyagu ay wax ku arkeen ma aanan garanin waa gartay sheekh marka dabcan sidaad uga dhawaajisay shuruucda waxaa loo sameeyaa in laga hortago wax laysleeyaha way dhici karaan iyo wax markaas dhibaataysan laakiin haddaysan australia laftigeeda ka dhicin meelo kale laga yaaba inay ka dhacdo matalan maraykanka waad maqashay jaaliyad soomaalida ah oo minnesota degan hadda ka hor in la yidhi dhallinyaraha soomaaliya aaday oo al-shabaab ku biirtay marka dadkuna waa kala qaataan oo xiriirka iyo wararka adduunka waa isu furan yihiin marka baqdi noocaasa miyaysan jiri karin oo ah hadday aysan australia ka dhicin laakiin ay ka dhici karto sidaas awgeedna loo baahan yahay in in laga warqabo meesha waxa ka socda xasanow innaga iyo iyo iyo waan kala duwanahay waddankan la yidhaahdo waqooyiga america gaar ahaan maraykanka waan kala duwannahay inaga yurubna waynu kala duwannahay aad baan u kala duwannahay waxyaala fara badanoo dhinaca waxbarashada inagaga duwan yihiin ba jiro system ahaan dhalinyarada aynu ka hadlayno oo soomaaliya aadaysaa oo dagaalka aadaysaay ma aha cunug labiyo toban jir ah ma aha cunug saddex iyo toban jir ah cunug labiyo toban jir saddex iyo toban jir markuu dhaafana dugsi wuu ka tegay marka haddii ay jirto waxbarasho kale oo caruurta dhalinyarada intaa la ogo afariyo toban jir shan iyo toban jir iyo lix iyo toban jir iyo sideed iyo toban jir iyo labaatan jir dhalinyaradu markay gaaraan waxbarasho aynu siinaay haddii ay jirto oo markaa de waxbarasho diineed oo jirto oo la siiyaay waa ila quman tahay in wax la sameeya oo laga hortagaa way dhici kartaa laakiin inaga australia markii la yidhahdo dugsiyada aynu ka hadlaynaay waa caruurta under ageka oo labiyo toban jir iyo kol iyo toban jir iyo wixii ka hooseeyo un weeyaan wax ka kore ma gaadhaan taas marka uma arko talabaada kale waxa weeye waxbarashada inagii waqooyiga america waxaynu ku kala duwannahay nimankan caruurtooda iskoolka wakti hore ay soo dhameeyaan maalintii gelinka dambe oo dhan waxaa lagu hayaa masaajidkaa lagu hayaa marka wax badan bay wakti u heli karaan dugsiyada dugsiyada melbourne ka jira xasan oo iga ugu fiican baan u malayn waa shan maalmood waa laba saacadood laba saacadood cunugu cashirka qur-aanka ah ee la siiyey isaga oon ka soo bixin ayuu ayuu guriga tagaa macalimiintu waxay dhowr jeeri weydiiyeen waniga waa carruurta bar salaada sida loo tukado war bal sidii loo istijaysan lahaa aan barno wakti baanu ulanahay marka ma kula tahay wakti aanu ku tajniidino oo aanu ku dirno oo nidaano dagaal hala u gelo inaynu u helayno cashirkii kama soo baxa wakti baanu ulanahay xaqiiqatan sababta inagu iskoolka sagaalkaa la galaa cunugu saddexdu kasoo bixi iyo barhka guriga markuu yimaado tob afartuu imanayaa marka uu qabeeyo wuubay rafaadsan yahay sabtiday saaca tagaan ama laba saac dood qur-aan bay reerka ka sugayaan wigaas cunugu waktiba umahay axaddana sokay wada ciyaaraan marka weli kuma qanacsani aad baan u kala duwannahay inaga iyo inaga iyo yurubtu waan kala duwannahay waa garta marka marka laga reebo sheekh maaragtay communitiga guud ahaan oo australia aragtideeda iyo iyo shakiga ay qabi karaan waalidiinta soomaalida laftigooda miyaysan u baahnayn inay ogaadaan qofka ilmahooda qur-aanka u dhigaya ama diinta baraya ama akhlaaqda baraya wuxuu yahay matalan su-aalaha kusoo noqnoqda joornaalada waxaa ka mid a in macalimiinta laftigooda la ogaado ay maraan shuruucda ay maraan dadka dad kastoo caruurta wax u dhiga oo mas-uulada caadiga matala in la jeegareeyo inaysan dembiye hore u gelin jeegaraynta noocaasa maxaa ka qaldan si waalidiinta soomaalida laftigooda ay ugu kalsoonaadaan qofka caruurtooda wax baraya inuu yahay qof nadiifa oo daacada oo u qalma shaqada inuu qabto
xasan waxaa laba arrimood aan taa ka idhaahdo horta annaga haddaan victoria nahay waxaa laga yaaba newsatls inay naga duwantahay stadiyada kale laakiin victoria haddaan hadda nahay dadka soomaalida badankoodu ee caruur la xidhiirahay boqol kiiba sagaashan hadda aan idhaahdo way haystaan sharciga caruurta la shaqayntiisa working with children jeekan la yidhaahdo way wada haystaan aniga macalimiinta ila shaqaysaay laba ruux oo cusub mooyeene way haystaan labada cusubna foomkii ayaan usoo qaadnay ayaan dhexdii ahay way xareeyeen way usoo socdaa marka dadka sharciga taa way wada haystaan midi way jirtaa macalimiintu qualification macalinimo ma laha waa wax jirta taas tan waalidiinta ogaanshaheeda taas marka waa midda hore oo dhinaca sharciga tan waalidiinta ogaanshaheeda dugsiganaga annaga waxaanu u furnay ee ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa inay waalidiintu awood u yeeshaan in ay arki karaan macalinka ilmahooda wuxu dhigaya sababto asaad la socoto dadkeena inaga soomaalida caruurta africa loo diraa kenya loo diri jiray islaantii baa halkan laga diray odaygiina wuu joogaa islaantii markii la diro iyadii awood uma laha inay macalinka jeegarayso macalinkiina maalintao dhan ba caruurtii la joogaa cabsi marka aan ka qabno inay dad kusoo dhex dhuuntaan macalinku markuu maalintii toban saacadood cunugii la fadhiya subaxi salaada subax marka la tukado ilaa haddana qadada haddana duhurka markii laga soo baxo ilaa haddana maqribkii intaasoo dhan ba macalimiinta gurigaa lagu qabsadaa oy la joogaan waalidkiina waa qof dumara aqoon ma laha badankoodu marka inay la ogaado bal ilmaha waxa wuxu dhigaya oo lagaga maarmo in caruurtii africa loo diro dadka aan awoodina ay fursad u helaan baan horta u bilownay marka waalidku way u furan tahay innagay dhaqan inoo tahay in dadka la iska aamino qofka macalinka ee dugsiga rangaraynaya sheekh wada in lagu aamino waana waajib u yaala sheekhyaduna xaqiiqatan hadda nin walba fartuu ku hayaa oo qof shaki laga qabo cid hoosta soo gashani ma jirto cid ay aaminsan tahay in uu madmadow ka soo gelaya cid hoosta soo gelin ma jirto waayo waad la socotaa wadankan cabsida ka sokow yani dhibaato in adiga lagu geysto ka sokow adigu xataa ma rabtid daba socodkii associationka meriyada xataa inay kula hadasho laba maalmood lagu yimaado intaasaaba buuqiyo qayla kuugu filan ma rabtid marka waxaan aaminsanahay waalidiintu waxay aamineen ruuxa dugsiga wada sheekha dugsiga wada aaminsan yihiin waana waajib u yaalla sheekha dugsiga wadaa inuu dadka fiiriyo sharci samayn iyo waalid kala warhayn waxba kuma khaldana baahi ma jirtaa maya ma jirto cabsi ma la qabaa ma arko waa gartay sheekh dabcan dugsigaagaad aada uga warqabtaa aad ka warantay iyo iyo qaybo kale ma la yaqaanaa matal inta dugsi oo caruurta soomaalida qur-aan lagu baro victoria ee keliya mase leedihiin maamul guud ama mar aad isu timaadaan ama way aad isaga warqabtaan ma jiraa maya ma lihin dugsida soomaaliya inta soomaalida ee xaafadaha dadku saad la socoto way yar fiidhsan yihiin magaalada waa lagu kala badan yahay dhinaca sooska waa qaar baa degan nooska waanu u badanahay dhinaca waqooyiga soomaalidu way ku badan yihiin westigana way ku badan yihiin intaasay u badan yihiin soomaalidu marka er mar walba eriyada isku dhow soomaalidu dugsiyaal bay ku leeyihiin dugsiyada qudhooda nooc yar baraanjiyaala isugu jiraan oo waxaa laga yaabaa hal qolo inay saddex afar dugsi rangarayso qaar la xidhay oo dugsiyadii ugu cimri dheeraa oo qaar kamid oo hadda la xidhay weyba jiraanoo socon waayey intii loo waayey meel lagu meel lagu rangareeyey intii loo waayey venue loo waayey la xidhay way jiraan anigu ma ogi dad iga khibrad roon oo yaqaano dadkii dugsiyada muddada dheer kusoo jiray haddii maanta la weydiiyo waxaan aaminsanahay inay madaxooda ka sheegi karaan inkasta oo hadda aan ogahay southka inuu halka jiro intan maxay ahayde magaalada dhexdeeda citiga inta u dhowna laga yaaba inay laba saddex ay ka jirto oo ha guryaha dhaadheer dadka degan saddex inay ka jirto dhinaca galbeedkana laba ay ka jirto dhinaca waqooyigana ay saddex dhan yihiin saas oo kale waa laga yaabaa laakiin wax central management ah ma lihin sababo jira markii hore keenayna way jiraan laakiin dad isku xidhan oo qoryahan waqooyiga maxaan ujeeda southka iyo kuwan waqooyiga koonfurta melbourne iyo waqooyigeeda dadka degani sanadkii oo kale marmar bay wax isku yar darsadaan oo xidhaan hal meel baa arrimahooda laga maamulaa oo markay dawladda wax ka codsanayaan iyo hal meelha wax looga diraa marka sidaa markii loo fiiriyo laba meelood bay hoos galaan laba meelood bay hoos galaan laakiin wax maamul oo guud oo u dhexeeyaay ma jiraan waxaan intaa xasan oo kuugu darayaa laakiin waxaan intaa kuugu darayaa way jirtaa oola socda beryahan oo ah soomaalida ururadooda dhinaca diiniga la xidhiidha in la isu soo dhoweeyo hal ambareela loo sameeyo doodaasi muddo dheer bay socotay dhowr dhowr kulanna way qaateen saddex hay-adooda daar daarusalaam iyo qoladan maxay ahayda isku darsaday oo amse iyo alansaartii hore amse lagu isku yirahdo laisku daray iyo markii la yidhaahdo qoladan daaru bilaal la yidhahdo saddexdoodu saddex jeer bay hadda laba jeer waan hubaa mar saddexaadna oonama inay kulmeen iyaga oo raba in la sameeyo ambareelo diini ahoo hadda kadib waxalla waxa arrimaha diinta ay hoos tagaan marka wax diidaya ma jiro in dugsiyada la hoosgeliyo waa garta sheekhow marka soomaalidu dhaqan ahaan waa dad saas u kala qaybsan inta badan marka kala warqabid la-aantaas iyo kala qayb sanaantaas markii qof uu matalan arko meel uu dadka ama community ka dhaliili karo markuu dhaliil ama journaal ha ku qoro ama idaacada ka sheegee difaaca iska maaragtay laablakaco boobsiisa adoo aan ka iyadoo aanan ka warqabin dhibaatada guud oo soomaaliya haysata miy miyaysan dhibaato kale ahayn laftigeedu iska warqab la-aantaas iyo isku xirnaanasho la-aantaas ama dhinac culummada ha haato ama dugsiyada ha haato ama communitiga guud ahaanba ha ahaatee
xasan laba arrimood aan kaa kaga jawaabo mid waxaa weeye iska warqab la-aanta iyo isku xidhnin la-aanta way jirtaa communitygu inay yar kala daadsan tahay way jirtaa qaybsanka soomaaliya ka jira ama qabiil ha ku socdo ama ha ku socdo ra'yi iyo fikrad diineed ha ku salaysnaadee inuu communityga lug ku leeyahay way jirtaa oo waa wax ka jira magaaladan anigu markaan masaajidka aan ka tukaya masaajid soomaaliyeed ma aha waa masaajid ummadda muslimiinta oo dhan u dhexeeya marka qaybsanaantaas ilaa xaddimaa way jirtaa taas laakiin macnaheedu ma aha in ay jirto dhibaato dugsiyada ka jirta dugsiyada hadda aan aqaano intooda badan mid walba qofka maamula waan aqaanaa dad jaamacada ka soo baxayoo qaarkood jaamacadaha islaamiga oo hadda waagi hore farta lagu fiiqi jira ay ka soo baxeen way jiraan waxaa jira oo kale xasan oo inaad adiguna ku darsato ra'yigaaga wixii khatar keenaya dad waxaa jira inaga fara dheer dheer dawladdii baa intaa ku hoos socota wardoonkii baa kugu hoos jira taas waa midaas marka kala war la-aantu macnaheedu ma aha in ay dhibaata ama xumaani ay socoto taas ma aha aragtidayda tan kale oo ah laablakaca iyo difaaca waxaan u baahannahay ruuxu markii uu dhibaato arka ama uu aaminsan yahay inuu dhibaatada si dadku ay ku qancaan u articulate gareeyo haddii laakiin waxaan ad adigu intaad khalad gasho aada isku daydadeedna inaad ummadii ku saxdo taasi waa dhibkeeda waan kugu waafaqsanahay waxa markii la fiiriyo in laga baaraandego oo laga fiirsado oo la yidhaahdo tololo waxan masaxba mise ma aha laablakac ma aha articlekii hore journaalka waan akriyey kama aanan hadin kii markii labaad habeenkii dambe s b s ka la iga wareysanayey waa la ii sheegay dad ninka arrinta ka hadlayay mawqifka uu taagan yahay waa la ii sheegay ilaa hadda lama aanan hadlin isagana ma aanan ataagarayna anigu waxaan ku iri waxaan u baahanahay in la igu qanciyo in dhibaatadani ay jirto oo say u jirta la i tuso marka meesha waxaa ka maqan waxa weeye inta aadan adigu odhanin meeshan al-shabaab baa yaa gudaha kula jirto lugta soo dhexgelisay inta aadan odhanin ama jiraa soo dhexgalay aadan odhanin horta homoogaaga soo samee soo ogow dadka ay dadkani ay influence ku samayn karaan dadka dugsiyada maamula soo ogow laakiin markaad ummadii aad aad aad dhoobo ku saydha hal mar oo la yidhaahdo meesha waxbaa ku dhex jiro deedna joornaaladana waad kala taqaanaa midiyada waddankan adaa kala og ama janaal seven iyo nine iyo ten aad u sheegto ama hestan iyo australian aad gacanta u geliso oo wixii dadkii ummadii mar hal mar dhooba lagu sayro meel wax laga soo qabto mare ummaddu inay qaylido marka adaa mas-uul ka ah mas-uul kamaa sababtoo ah mar haddii lagu soo weeraro dadku xigmaddu meesha way ka baxdayba waxaan ugadan leeyahay waan ogolnahay war aan wada hadalno ha la fiiriyo khalad hadduu jiro waan ogolnahay sharcigana waxba kuma jabno ha la sharciyeeyo laakiin haddii laihahda ha la sharciyeeyo macnihii oo ay kamid tahay macalimiinta ha tababar ha la siiyo haddii la yidhaahdo taasi waxay u baahan dhaqaalo dawladda dhaqaale soo gelisay u baahan in kor loo qaaday u baahan dambaada noogu jirta taa ma diidanin sharciga wax diid wax dhibaataa ma aragno ma diidanin baahi ma tahay laakiin haddii la sameeyo ma diidaninoo danbaa soo gelaysa waxaan hal waxbaa la diidan yahay xasano laba arrimood dugsigu waa waxa keliyeeta ee maanta ummaddu ilmaha caruurta ah waddankan jooga iyadii marka weerar aan sal iyo raad ahayn in lagu qaado taasi waxaan u aragnaa inay tahay ummadda oo diinta lagala dirirayo waxa laga qayliyayaay waa taa aad baa umahadsantaha sheekh allah idin barakeeya waa dadaalaysaan inagoo dhanna sida aad sheegaysaan ra'yi walba aynu isweydaarsanoo gacanta isqabsano waad mahadsantaha wasalaamu calaykum